Gobolka Mudug ayaa ka mid ah meelaha ay saameeyeen xaaladaha abaarta iyo biyo la'aanta taasoo sababtay in dad badan iyo xoolahooda ay la kulmaan dhibaatooyin culus. Deegaanada qaar ee gobolka Mudug ayaa muddo dheer la daalaa dhacayay biyo yari taasoo ka dhalatay roob la'aan, daba dheeraatay iyo dayaca ka jira kaabayaasha biyaha. Haddaba qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanada ku tiirsan Mudug, gaar ahaan xoolo dhaqatada iyo kuwa ku nool miyiga, ayaa si gaar ah ugu nugul biyo la'aanta. Helitaanka biyo nadiif ah ayaa noqday caqabad weyn taasoo sababtay in dadku safarro dheer ugu baxaan raadinta biyo.
kala sooc baan ku dhashay sideetan san sanaan jiraa nin cajisoo meel yaalaan ahay waa liidanaa lahnana ka soo gaaro meeshaan waxaa la yidhaahdaa kala sooc Een, waa meel aad iyo aad deegaankeedu u ballaaran yahay oonkeeduna u tiro badan yahay abaarta jirta iyo waxyaalaha jira maanta haddii aan ka hadalno waxaa meeshaan ka jira oon wax la yidhaahdo waxyaalo badan ay u baahan tahay oo aad iyo aad ugu baahan tahay oo ay saacadda ka nafanayn way jiraan laakiin ugu horreyn meeshaani waa meel adugu lixdan kilomitir intii ah oonkeedu u ballaaran yahay motor aan lahayn eel gacmeed lahayn barkadihii ka qalalan yihiin awal aan lahayn sideeda aan loo waxayn bahashii baag ka codsanaya garabka ka codsanaya xayawaan ka codsanaya maanta in nala soo gaaro matoof aan ku noolaano ilmaha dib ugu noolaadaan iyo degdeg iyo dhaanis intaasaan ka horsanaya waxaa ka jira biyo la-aan dhibaatooyin badan way ka jiraan ilaah baa dabooli kara awalan waxaa ugu horeeya biyo la-aan meeshaan ka jirta meesha waxaan codsanaynaa dowladda soomaaliya ka codsanaynaa midda galmudug ka codsanaynaa hay-adaha gargaarka ka codsanaynaa wasaaradaha ka codsanaynaa meeshaa kale soo la yidhahda baan joognaa abaar baan ugu haystaa biyo la-aan baan ugu haystaa waxaan rabnaa awalan in horta marka u horeysa biyona lala soo gaaro matoor xitaa hadda waan codsanaynaa laakiin kamaba gaarnaan qabaa awalan marka hore horta biyo ina laka soo gaaro biyo dhaam ina laka soo gaaro Deegaanka kala sooc ee ka tirsan gobolka Mudug ayaa waxaa ku nool xoolo dhaqato kuwaasoo si weyn ugu tiirsan biyaha si ay ugu quudiyaan xoolahooda. Biyo la'aanta ayaa sababtay dhimasho badan oo xoolo ah taasoo halis gelisay habnololeedka dadka ku nool deegaankaasi.